Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Cabdishakuur Sheekh Maxamed Yane Hadag wuxuu ku gooyey xafiiska qareenada Jubbaland ee dhowaan la hirgeliyay waliba munaasabada ku qayb galay wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta Jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta arrimaha diinta Jubbaland gudoomiyaha arrimaha bulshada baarlamaanka Jubbaland iyo marti sharaf kale waliba aan koreen hadagoyowka xafiiska ururka qareenada Jubbaland ku dawhay gudoomiyaha ururka qareenada Jubbaland Cali Cabdullaahi Mubaarak oo ku mahadnagay hirgeliyowka xafiiska qareenada Jubbaland waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan daah fureyno xafiiska ururka qareenada dowlad goboleedka jubbaland xafiiskani waa xafiis muhiimad gaara u leh bahda garyaqaanada waa xafiis u adeegi doono mihnadda sharci yaqaanada mihnadooda horumarin doona xafiis aad iyo aad muhiim u ah weeyaan horey wuu u jiray maantana waxaan qaybtii labaad baan daah fureynaa waxaa la yidhaahdaa bahda garyaqaanadu saddex waxyaalood bay difaacan ee ugu jecel yihiin mataqaana bini aadamka ay ka mid yihiin nafta iyo maalka iyo xuquuqda dadka intaasba way difaacaan waa arrin aad mataqaanaa muhiim muhiim u ah sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan aniga gudoomiyaha aan mataqaanaa horumarkaan annaga iyo tiimkeena garyaqaanado dhan aan gaarno waxaan halkaan uga mahad celinayaa wasiirka awqaafta arrimaha diinta runtii waa nin dhallinyaraha aada muhiim nagu ah wuxuu nagu kaalmeeyey xafiiskan runtii xafiis weyn buu urur marka hore lahaa laakiin asaga haddana xafiiskan nagu kaalmeeyey aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay mudane wasiir aad baa u mahadsan tahay taageerada aadna siisay iyo dhiirigelinta iyo garab istaagga aada noo muujisay gudoomiyaha arrimaha bulshada baarlamaanka jubbaland xildhibaan share cabdi maxamed dindhinishay ku hadalay sharaf weyn bay maanta noo tahay haddaan nahay dowladda jubbaland labadeeda gole inaan maanta aan goobjoog ka noqonno markhaati ka noqonno daafurka garyaqeenada ee dowladda jubbaland ee magaalada kismaayo maanta halkaan xarigga looga jaray taana waxay caddaynaysaa dowladnimada taasoo ah mid dadka loogu adeegayo siay dadku cadaalad u helaan wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta jubbaland maxamed yuusuf cumar iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda jubbaland bishaar aadan geede yaana dhinishi hodhowaay hirgeliyowka xafiiska qareenada jubbaland annagoo ah bahda cadaaladda waxaan aada u soo dhoweynaynaa in maanta furmo xafiiska waa horaa loo sheegay maxaan ku raha garyaqaanada shaqadooda waxa ay tahay garyaqaanada waa udoodaha qofka markaa dulmanaha ah awal horta dowladnimada soomaaliya weli dhismay ku jirta waa annaga sheegayna maalinba meel meel baa maxaan ku irahdaa horumar laga gaarayaa maanta waxaa horumar laga gaaray oo lagu guulaystay garyaqaanada hore way u jireen way shaqayn jireen laakiin xafiis loogu soo hagaago in la helo yaa maanta ilaahay nasiib noogu yeelay runtii sharafay noo tahay in maanta xafiis muhiim u ah bulshada iyo dowladdaba aan halkan ku xarag jirayno siaan ognahay cadaalad marka laga hadlaayo waa wax muhiim wax shaksi keliya oo mas-uul ka saaraya maahan waa wax ummaddaa u dhexayso haddii marka xafiisyadii ee sida gaarka u qusaysay qeybo ka mid ah ay noo samaysmeen wax weyn waay gebagabadii gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdishakuur sheekh maxamed oo hadayga ku gooyay xafiiska ururada qareenada jubbaland ee sheegay kaalanta xafiiska qareenada jubbaland usi qaada doona waa arrin horumarkeeda leh annaguna waanu ku faraxsana waana isleeyahay aada iyo aad ba ilaahay idankii dhallinyarada ruksada la siiyey marka u horeysa ruksada la siinhayana waa dad soo maray shuruudii laga rabay muxuu ahaa nin sharci aqoon laga rabay iyo khibradeediiba iyagana inay ka muuqan doonto ilaahay idankii waan rajaynhayaa farxad bay marka noo tahay waanu ku faraxsannahay maanta inaan muxuu ahaa xaruntoodii cusbayda dowladdeedaan dhex joogno marka waad mahadsantihiin xafiiskuna si sharci u furan yahay maasha allah